Taswiirta labaad markuu Ni'emoon ka tegay guriga Elisha ayaa markaas waxa u yimid shaqaalihiisii oo ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi aabbahaygiiyow haddii uu nabi ku yidhaahdo samee wax weyn miyaanad samaynaynin bal kaba soo qaad haddii uu ku yidhaahdo samee wax taasi ka sii raqiisan oo ah orada soo qabayso markaasuu ni'emoon dhegaystay dacwaddii shaqaalihiisii oo wuu aqbalay oo wuxuu aaday webiga oo wuu isa soo dhaqay toddoba jeer miyaad garanaysaa waxa dhacay isla markiiba baraskii waa uu ka baaba'ay markaasuu ni'emoon aad u farxay oo markaasi waxa uu goostay in uu ku laabto guriga elisha ee uu siiyo hadiyadihii uu waday markaasuu elisha ku yidhi ma qaadanayo waxa aad ii waddo ni'emoon waxa uu ahaa nin weyn oo la adeecsan yahay oo la sharfo laakiinse kama uusan baxsan karin baraska uu qabo markaasi waxaan garan karnaa hadeerna inuu ni'emoon ahaa nin wanaagsan maxaa yeelay waxa uu maqlay waanada shaqaalihiisa midda kale waxaannu garan karnaa ni'emoon inuu ahaa mid iimaan qaba maxaa yeelay waxa uu aaminay hadduu webiga aado toddoba jeer uu ku qabaysto haddana inuu bogsan doono bal laga yaabaa in aad qabto cudur xun amaba ka sii xun baraska ee uu markaasi qof ku yidhaahdo orod oo tag webiga shabeelle ama jubba ee waddankeenna soomaaliya ku yaalla oo ku qabayso waxaad dhici kartaa markaasi in aad tidhaahdo ninkan saay odhanaya wuu waalan yahay laakiin ni'emoon waxa uu ogaa erayadan ka soo baxay afka eliisha in ay ahaayeen kuba xagga ilaah ka yimid oo ay run tahay ni'emoon iimaan waa uu lahaa oo waa uu qabay laakiinse iimaankaasi intuu ficil kaga samaynayay waxa uu ahaa mid aan waxba oolin innagana wayna khusaysaa taasi maanta maxaa yeelay haddii aanu iimaan leenahay laakiin uusan la socon ficil waa laba aamaan bal haddana nala eg kitaabka injiilka axdiga cusub buugga yaaquub cutubka labaad aayadaha lix iyo labaatan sida jidhkii aan ruux lahaynu mayd u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqlo lahaynuna mayd u yahay